ugu horeen xawa maxamuud maxamed waxaa tahay dhakhtarka guud ee u qaabilsan xagga dumarka isbitaalka gada general hosbital ugu horeen waxaad warbixin kooban naga siisaa takhasuskaaga xagga caafimaadka la xiriira ee aqoontaada iyo waxaad soo baratay maadaama hadda in muddo aad ka howlgala isbitaalka
anig magacaygu waa xawa maxamuud maxamed waxaan ka baxay jaamacad layihahda jaziira university daaweynta cudurada haween jaamacad afar lix sano jaamacad ah afar sano oo aan ku dhex jiray majaalka oo maxaa lahaaye daaweynta haweenka isbitaala unisef ka soo shaqeeyey isbitaal marwo fertility center isbitaal shaafi oo muddo yar aan jooginka cudurada ugu badan ee haweenkeena ka cabanayaan horta waxaa waaye waxaa loo ecfishin ecfishinka ugu badan waxay ka cabanayaan iyo waxaa kaloo kusoo xigo saameynta oo keensada dabka iyo daawo dhaqameedka ee maamooyinka isticmaalaan iyo anemio saddexdaas ugu badan dhinaca dhalmada ka waran iyo haweenka ugureydoo kale way jirtaa dhalmada iyo dhiciskana maamooyinka cabanayaan laakiin sida u badan yahay agfashinka iyo gubniinka dhibkoo geysta uma badno waxaa ka badan gubniinka dhibkoo geystay iyo agfashinka maamooyinka cabanayaan oo ka badan haweenka ay ku adkaato foosho kale maxaad u qabataa maamada haddii ay foolanayso foosha waxaa waaye haddii ay tabardarro u foolan la-dahay oo kaleeto haddii dhiig ku shubistaa wax dhan oo qabana haddii uu cunugu ku weyn yahay ama kafkeeda uu yaryahay cunugaas isa dhali karin inaa qaliin u sameyno
dabcan qaliinada haweenkan waad samaysaan soo sidaa maaha si fiican
waa gartay marka een, waa maxay adeegyada caafimaad ee u qabataan marka haweenada bukaanka ee soo gaaraya isbitaalka oo kale
maamooyinka marka imaadaan hortakooda horta in la qaabilo la wareysto baaritaan loo sameeyo kombyuutar la saaro daa- ugu dambeyntiina daawooyinka wixii ka cabanaysa laga daaweeyo wixii wax laga qabwaayo ama dhaqaatiir waaweyn loo ballamiyo loo waco ama muqdisho dhaqaatiir kaloo joogto lagu xiro waa tahay een, xawo dad u badan haween ee ku dhaqan degmada baari deegaanada hoos yimaada ayaa xanuunaha iyo dartooda adeegyo caafimaad ugu doonta dhinaca magaalada muqdisho oo qarash tiro badan uu ku baxo dabcan waxaa dhici karta dadka ay aadayaan adinkina isku mid tihiin marka dadka noocaas oo kale haweenka noocaas oo kale ah oo maalinba diyaaradaha raacaya oo kale maxaad u sheegi lahayd
horta dhakhtar haddii lao dhakhtar waa isku dhakhtarkii on daawadin waa isku daawadii on yani waxa xamar u aadaya haddii uu intuu ka helaayo hadduu xataa uusan wixii ka helaynin dhakhtarkii ku habboona markaas lagu xiro oo warwareegii iyo magaalada dhibkeedii laga sii caawiya ka aan kula talinayna ee kortukooda horeeto meesha aad joogtid inaa wax ku ogaatid kadib haddii wax aan qaban karin anaka abdhayanaba dhakhtar hebel aan kugu xiraynaa
maadaama doctoresa xaawa aad tahay dhakhtarad ku takhasust arrimaha caafimaad guud een, ugu dambeyntii maxaad u sheegi lahayd haweenka inta badan waxyaabaha loo baahan yahay inay iska ilaaliyaan haweenka baardheer ku nool oo kale
Aan- mid ugu horeysa horta horta inay iska dhaafaan daawo dhaqameedka gubitaanka gubniinka weliba zaa-id waa gubniinka meeshaan gubniinka inay iska daayaan waxyaabo badan oo keenaya inuu meesha isku dhegto adhowti qalin ay u baahato meesha egfishin ay ka qaado maxaa la lahaayey kansar ay ka qaado waxyaabaha u keeno dabka waxaa kamid a kansar inuu keeno marka maamooyinka waxaa dhihi lahaa dabka iska daaya horta midka ugu horeyso iyo daawo dhaqameedka daawo dhaqameedka daawo oo la cunayo oo kale laakiin daawooyinka ee maamooyinka naagaha isticmaalaan kuwa qaarkood laga fiican yahay jiro daawo dhaqameedka daawo dhireedka waa daawo jirto laakiin waxay u baahan tahay qiyaas qof walba ma iska isticmaali karo waa daawada anaka caadiga oo kiimikaalka a isticmaalin wixii laga soo sameeye waayo qofka toos muu qaada karo ma hadduusan qof oo yaqaano oo qiyaastii iyo ka hagaayo uusan helin marka waxaan dhihi lahaa daawo dhaqameedka iska daaya dabka iska daaya noona imaada